casharku iska koobnaan doono laakiin waxaan rabnaa inaan deetii yar fahamno waliba meelahan silaya khal baa jiro laakiin haddana bal kolley yar adkaatay nusko kale nuskooyinka ay sayniska wada raacin baa jira laakiin dushaan masalada ka suurayn doonaa markaa khaladkiisa waxba ima yeelayo waxa ay tahay kolleyna dee kan aan hayno iyo qalbigii iyo kasrigii iyo naqdigii bal cadama ta'hiir iyo waxyaala ama dawaaduxduba kolley waa umuuro aada u daqiiqa oo yar baahan ruuxii inuu maaha uun dee doono uun laqbada uu laqbeeye haddana misaalo u helo wixii inuu suuraysto macna ahaan u fahmo bal kol baa dhici karta adoon wixii laqbayn karahayn masaladii sideedii kuugu caddahay ood u tasawuraysaa kolla adoo si fiican u laqbaynaya adan dareensanayn boonan ad kaa dhaadhacsanayn oo wixii kugu taagan yahay uun dee waxa weeyaan muhimku in wixii bal aan suuraysano taasba weeyaan oo bal aad dhib malaha kitaabka iska dhammaan doonaa insha allahu tacaala ayaamunbu haddii bal waxaan doonayaana imika iyadoo intan bal casharka qabaadixdan ku dayn doonaa tacaarudka iyo taraajiixdiiyo hadhow way iskaba sahlanaan doonaan dee markaa kuwa aan kaba baxno ciladana taqliidka iyo istixsaanka iyo waxii waa wadaa wax iska sahlan oon sucuubadan lahayn bay insha allahu inta dambe noqon doontaa ee ina dib bal ugu noqoto insha allah sabta markaan isu nimaadno wixii ishkaalaadee xaggiina jiray intan qawaadixda ama suurooyinka oo kale aan isula nimaadnoon isla yar wada eegno waayo hadduu kitaabkii laqab ahaan kuma laabmayo hagaag umuurihi ha la eego ishkaalaad markaa wixii aan ka jawaabi kara aan ka jawaabi ishkaalkaas kale aan arkayno waxa weeyaan kitaabkeenu meelo qaarkood xataa kutubtii dee mujaladaadkayda ka waasactayn sida baxrulmuxiid oo kale iyo sharxu kowkab ilminoor iyo kutubtii ama kutub roonroon oo dhan oon waxaan uu dhigtay iyo habka usoo dhigtay aan uma soo dhigan isagu ka wada afdheeryaaba jirta oo ka wada markaasoo kolkoltaasna yar sucuubo kala keenayso waayo kutubtaas yar waasiciy markay masalada soo dhiganayeen ay rogrogayeen iyagoon dee kitaabka sharxayn bay haddana umuurihii bayaan iyo idaax u noqonayeenoo wixii baa marka la muqaaraneeyo wixii baa isku kaa sharxayay kolkol baaba isaga inuu yahayba meelo qaarkood ka hadalka ziyaadada aba lahoo taasna ay sucubada leedahay bal khaasatan welibana naqdigii oo kale iyo kasrigii iyo qalbigii iyo bal umuurahaasi waa umuuro iyo dee kuwan aan hayno fasaad اlictibaar aad u sahlan yaho waa tan waxay la tahay suuradu way idin caddahay fasaad alwadci baa u yar baahan wax iyadan yar eegi doono sheekuna ma kala saarin bal waxaan taasaan kolley aan jeclaa oo in hagaag inta loogu noqdo dee muddadaasna labada cisho ama saddex cishoan haysunno dabadeedna wixii meelaha ishkaalaad leh aan isla yar nimaadno bal aan yar si suurooyinkii dib uun loogu wada laabmi karo si meesha ay u yar bislaato haddaba fasaad yucraf bilusul wuxuu uga jeedaa waa noocay ku magacaabaan fasaad alwadci bal farqiga xagga tacriif ahaan udhaxaynayana kaa hore waxaan idhi waa qiyaaskii oo nas khilaafaya amase ijmac khilaafa kaas baaban nidhi horta intaan kuba gaabsana fasaad alictibaar baan nidhi fasaad alwadci isagu waxa weeye kolkol waa ka acamsan yahay kaa horene ama fasaad ictibaarka ka acamsane inuu daliilkan ee daliilka maanta aan wadnaano waa qiyaaskii un qiyaas baan joognaaye inuu ku yimaado hay-adii u suubanaysay in xukunkaa laga qaato wax ka duwan uu ku yimaado oo macnaa daliilkii ama qiyaaskii la isticmaalayay ee halkan la ictibaarinayay la adeegsanayay ayaa markaan eegno ciladiisan uu leeyahay say ku timi iyo waxay keenayso ayaa wuxuu ka duwan yahayba habkan xukumkan loogaba qaatay oo daliilkiibaa ku imanaya hay-adii u suubanaysay in xukumkaa laga qaato wax ka duwan buu ku imanaya ciladii waxay keenaysaa ama xukumkaa dubkiibaabay keenaysaa ama naqeedkiibay keenaysaa amilana ama waanu cibaaraad waan arki doonaa taasoo kale ayaaba waxa weeye ay yidhaahaan fasaad alwadci maalan ciladan xukumkan lagu cilaynaya ayaa waxaabay keenaysay takfiif markaasaa waxaa maalan loo daliishaday oo qiyaaskiina uu ku yimi hab ay taqliid ku keenayso wixii in la adkeeyo ku keenayso ama ciladani waxaabay keenaysay marka la eego sideeda u keenaysay taqliid iyo wixii in laba adkeeyo oo taqliid bay ku binaysnayd markaasaa ictibaartii ama qiyaaskina wuxuu noqdayba in xukum takfiif uu ku sugan yahay iyadii lagu gaadho oo loo qaato bal taas baabay tahay oo fasaad alwadci ba yidhaahno ujeeddadu waa inaanu daliilku hay-adii u suubanaysay xukunkan in laga qaato aanu kuba iman taas amhiladii baan arki doonaa amhiladiisuna waxaad moodaa cibaaraadka cibaaraad tadaakul badan ama isweydaar ku jira inuu yahay walow dee nusqooyinkii aan kitaabkeen eegi jiray caalam alkutub iyo daar lkutub alcilmiya iyo arisaala naashurun iyo wixii waxaan ay kuba sugan yihiin sharxiisu baabaya cibaaraadkiisu aanay dee khalal ka lahaynba waana tan aan leeyahay meelaha qaarkood imika halkan kalaamkiisa iyo waxyaalaha uu soo dhigtay inta badan kutubtiiba meelo qaarkood ishaaraad mooye ee wixii intii u suurto gashay barhkood maan eegina mabaabay lahayn minhajka bagbaaw iyo waxyaalahaasna kumabaanay sugnayn iyo shuraaxdiisaba markaa sheekhu wuxuu yihi eegdheg wahuwa waxa weeye kaasi an yactabira ismu me macluum baan isaga binaysanaynaa waa qaa'iskii baan odhanaynaa ama ruuxii mujtahidka dee masaladan qiyaasba u xujaysanayay an yactabira inuu ictibaariyo maa buniya wixii la bineeyey ictibaartu muxuu noqonayaa macnaha xukun buu sugayaa oo maa buniya waxa la bineeyey ayuu uga qiyaas qaadanayaa cala takfiifi fudaydin lagu bineeyey fii iijaabi takfiifi waa cibaaraadkan leeyahay khalal baa ku sugan bal cibaarada nafteedu haddana way soo noqonaysaaye bal cibaarada sharxa mar ayaan cibaaradiisii aqriyaya waxaa cibaaradiisu ahayd an yactabira maa buniya cala takfiifi bimaa waa taasi waa waa faracii weeye kaasi oo wax dee asalkiisu yahay inuu takfiif keeno ayaa la ictibaarin ama loo qiyaas qaadanaya oo lagu binaynaya bima buniya cala taqliid halkan uu yihi bima kaag an yactabira ma buniya cala takfiifi fi ijaabi takfiif maye ee an yactabira ma buniya cala takfiifi cibaaro dambe oo inoo dambayso bima buniya cala taqliid taas baan dib u soo qaadanaya waayo cibaaraadkiisa halkan khalal baa ku sugan an yactabira ma buniya cala takfiifi bima buniya cala taqliidi fi iijaabi taqliid marka waxaan sooba qaatay tan isagaba booday an yactabira maa buniya cala takfiifi bimaa buniya sadarka labaad kolley dee taasay cibaarada sharaxa markaan eega ay ku hagaagaysaa hadalkuna uu ku hagaagaya bimaa buniya cala taqliid fi iijaabi taqliid taqliidii waa jirta waayo naftiisu mu socday kaictibaari saawi bilcamdi kaictibaari saawi bilcamdi waa kadib u soo celiye oo inbaa ziyaadaad ah oo macnuhu waa maxay wax asalkiisu markaan eegno iyo ciladiisun lagu cilaynayaa ay takfiif keenayso waa faracii ayaa waxa lagu binaynayaa la haleeshiinayaa loo qiyaas qaadanayaa wax marka la eego waa asalkiie taqliid ku binaysnaayoo welibana xagga loo qiyaas qaadanaya jaamici muxuu noqonayaa fii iijaabi taqliid waa adkayn wax la adkeeyo oo la laasimiyo halkan la waajibiyo waa maxay kactibaari sahwi bilcamdi sahwigii oo loo qiyaas qaata camdigiiba weeye maxay bal suuradu tahay ooshii casharku ha yaraadee laakiin inaan tasawurnaad muhim ah maalan sahwigu imika waa farac camdigina asal buu noqday laba arrimoodna way ku kala duwan yihiin ciladii oo sahwigu takfiif uu keenaayo waa tan shareecadu ruuxii saahigaah ay u cudur daartay in ismi u imanayne wixii loo qabanay taasoo kale haddaanay dee bamaan baabkii gelin camdiguna waa ka duwanyo ruuxii dee mukalaf uu ku yahay oo looma cudur daarayo waxaa camdiga qaladka u galay looguma cudur daarayo arrinkii markaa muxuu noqonayaa sahwigii wuxuu ku binaysnaa takfiif buu ku binaysnaa de waxay ahayd wax isaga shabahaya la mid ah oo isaguna takfiifkaa ku binaysan in loo qiyaas qaato ee haddii camdigii lala doono camdigiina oo lala doonto camdigina uu yahay wax taqliid kuba binaysan waxa lagula doontee iyaga markaa lagu haleeshinayaana uu yahay iijaabu taqliid wax taqliid keenaya wuxuu noqonayaa fasaad ulwadci oo waxaa la odhanayaa daliilkani uma suubado in dee xukumkan uu inoo keeno takfiif inuu keeno yahayde imika taqliid inuu keeno waa fasaad ulwadci mihaalka markaa ictibaaru sahwi bilcamdi muxuu gaba jeedaa bal maalan kolley dee mihaal keliyaan soo qaadaya walow dee amilo kala duwan aan u yeeri karno xoolaha markaan la qalayo ee aan qalayno dee waaba tii ahayd in la rabo in bisimka loo qabto bismi illaahi lagu gowraco dee qur-aankana waabata ay noogu sugan tahay waxaan ismigii ilaahay korkiisa lagu xusin hacunina ay nooguba sugan tahay haddaba ruuxii haddii uga tago bisimkii uu uga tago sahwi ugaba tago waa ruux ehelkii dee dabxiga ah oo ruuxa muslimka ah waa iloobay oo muu gowracin oo kale sahwigu markaan eegno masaadirta kale shareecada waa kan ruuxu hadda wax cuno isagoo rabadaan sooman ama dee soomane is-iloobo oo kale soomkiisa may jabinahayn oo kale umuuraha jiray dee kala duwan salaadii hadduu sahwi ugaba tago dembi iyo ismi ugama imanahayn walow la olhaaqadee la odhanayo oo kale sahwi markaa muxuu keenayay oo ku binaysnaa dee waa kan ruuxa loogu cudurdaaraye takfiif buu ku binaysan yahay eeg takfiif buu ku binaysan yahay haddaba kii taa ahaa ee sidaas ayn maalan ahaa haddii aan camdigii ruuxii uga tegey aan uga qiyaas qaadano oo naasigii fii tarki tasmiya ayaan caamidkii uga qiyaas qaadano oo nidhi dee kol haddaa caamidkan bal maalan haddaan idhaahno dee waana qowlkii aadba wajiha in ruuxan hadduu camdi ugaba tegay bisinkii inkastaba ehelkii ha aada muslimaadee dabeexadaasi xalaal ma noqonaysa aan idhaahno aan kana uga qiyaas qaadano oon idhaahno kii sahwi uga tegayna kol haddaan magacii lagu xusin ilaahay iyadii ma banaanaanaysa oo kale fasaadu wadci baa jira camdigu wuxuu ku binaysnaa taqliid marka isagii markuu asal u noqday kan takfiifka kuwa binaysan xaggii iijaabu taqliidna waxay wadaagsanayaan uu yahay waxaa la odhanayaa fasaad ulwadci baa bal markaa jiraya oo taasi iyadu waa mid in hadhow waanu cagsin doonaa iyadoo kale taas jaanib kaleanu cagsin doonaa bal maalan waa mid wadamaani bilxaddina waa mid kale oo damaanku waa magdhowgii wax la magdhabayay xadduna waaba xuduudiyo bal wax khaasa aan kuba fasirto si bal miaalku iigu yar hagaaga ama aan u suuraysano haddii ruux waxxado oo wax dadleeya waxado wixii waa isticmaalay wixii way socdeen xaddiibaa dee adigu markaa wixiibaa ku cadaaday oo xaddiibaa lagu oogay wixiina mabahayo gacantiisiibaa la gooyey oo kale meeshii dee wax dadleeyeyna way jiraan oo waa ruuxii dee wax laga xado kaba xadayn wixii u magdhaba weeye kana waa xaqii ilaahayba oo dee xaddii in laguba oogaba weeye damaanku kol hadduu wax ibnu aadam yahay xaq ibnu aadam yahay waa wax ku binaysan say kaba cabiraan mushaax oo dee waxa weeyaan maaha wax la yska ridi karo un haddaan ruuxii lahaa ridin xadduna waa xaq ilaah oo takfiif bay ku binaysan tahay oo siay takfiif uguba binaysan tahayba waxa weeyaan oo takfiif ay uguba binaysan tahay in waxa ay tahay shubaha iyay ku dhacda kadib markaa shubaha kuma dhacayo oo dee kol hadii wixii kuma sugnaaday wixii xaddii takfiif shubaha ayay kuma dhacaysaa bal maalan haddaba haddii aan eegno oon damaankaas oo isagu dee bal maalan xaaladiisu ay taa ahayd looga qiyaas qaata xaddan iyadu shubha kuma dhacayso oo kale shubha kuma dhacayso oo kale iyada markaa taasna waxaa la odhanayaa dee midna taqliid buu keenayay midna takfiif buu keenayay markaa fasaad alwadci baa jira oo uma suubado habkii xukumkan in loo qaato bal maalan u suubanayay qiyaaskan ama daliilkani kumuu iman bal taaba wey markaa bal cibaaraadkii qeybbaan kaba boodeeye waxaan markaa cibaaradii ay noqotay an yactabira maa buniya cala atakfiifi taasi waa faracii bima buniya cala taqliidi fii iijaabi taqliidi xagga taqliid waajibintii oo kaictibaari sahwi bilcamdi suurada horean kuma daysanaya damaanku jaanibka kaluu noqonaya marka waxaan meesha ka saarayba ah fii iijaabi takfiifi kaictibaari sahwi bilcamdi wadamaani bilxaddi intaas baan waxa weeyaan meeshii kaba saaray si hadalku isugu kaga xidhmo oo an yactabira mana in bal waxaan filayaa kitaabkiisa mulakhas waayo macuno waan u laabmayo macuno wax sidaas oo meesha saxaa kumay sugnayn laakiin mulakhas baa malaha muhim ahaan la in cibaaraadkiisa la hele laakiin sharaxiisa cibaaradii kuba sugnayd weeye an yactabira ma buniya cala takfiifi bima buniya cala taqliid fi iijaabi taqliid mithlu an yactabira sahwa bilcamdi cibaaradii intaas bay ahayd waana tii aan hayno oo kaictibaari sahwi bilcamdi waana ta aan soo sheegno waa sahwigii camdigii lagalaba mid dhigo in maxaaba sahwi kale in taasi noqon arrin kaleo aan miaal kaleon ictibaari sahwi bilcamdi u soo qaadaya maalan waaba ruuxu isagoo salaad tukanaya ayuu isagoo is-ilowsan buu hadlay maalan haddii laba yidhaah haddaba ruuxan hadlay isagoo sahwisan salaadiisu way buraysaa saa ruuxii camdi u hadlayba salaadiisu ay u burayso xaggaa lagala mid dhigo fasaadulwadcigan baa meesha imanaya mithaalna way tahay sababta mithaalka ay kuba tahay waxa weeyaan dee sahwigu waa kaas ruuxii waa loo cudurdaaray saahiga ahaa masaa'il kalena waan haynaayo aan wax laga soo qaadin sahwiye marka haddii iyadoo sahwigan uu keenaya takfiif keenayey wax taqliid keenayo camdigiiya markuu ogaan u hadlo oo salaadii ay ku barayso looga qiyaas qaato oo lagu simo xukumkii ahaa taqliidka ee ahaa salaadu inay burayso fasaadulwadciba weeye ee kolley culimmada qaarna male sahwiya ma kala qaadaanba camdi halkaa kalaamka ee bal suuradaasoo kale weeyaanoo waa sahwigii ayaan qiyaas qaadanay camdigii baan uga qiyaas qaadanay xukumkii cabdilahaana oo wixii taqliid kuba binaysnaa ee taqliid xaggii iijaabinteed baan uga qiyaas qaadanay bal taasoo kale waa fasaadulwadci oo waa sahwigii salaada laguma hadlay oo camdigiisii lagalama mid dhigo xagga burintii salaada loogala mid dhigo waxay noqonaysaa fasaadulwadci taas iyadu waa mid ta kaleed cibaarada kale waa aad bay u saxantahay awmaa buniya amase waxa looga qiyaas qaatay wixii la bineeyey cala taqliidi taqliid lagu bineeyey ee taqliid arrintiisu ahayd inuu adkaado la adkeeyo xukumkiisa bimaa buniya wax la bineeyey cala takfiifi fudaydin lagu bineeyey maxaa looga qiyaas qaatayna fii iijaabi takfiif waa xukumkii ee labadooda laga wada dhexaysiinayey xagga takfiifka iijaabinteed waa ka ctibaari alcamdi bisahwi waa camdigii oo la ictibaariyo oo sahwi loo ictibaariyo oo tani waa tii cagsigeedun haddaata hore aan suuraysana todobada aan suuraysana bal suuradii hore maxay ahayd wax takfiif ku binaysan ayaa waxaa loo qiyaas qaadanaya ama la ictibaarinayaa oo la raacinaya la haleeshiinaya waxa asalkiisuiyo inuu taqliid ku binaysnaado xagga laga haleeshiina waa fii ijaabi taqliidsa ruuxaa saahigae salaada dhexdeeda hadlay oo kale oo lagala mid dhigay kii camdi u hadlay xagga inay salaadoodu labadaba wada burayso taa lagalaba mid dhigay tanna maxay tahay waa taa cagsigeedoo wax taqliid ku binaysnaa eg taqliid ku binaysnaa ayaa waxaa la raacinaya looga qiyaas qaadanaya wax takfiif ku binaysan xaggee looga qiyaas qaatayna fii ijaabi takfiif ti un kala cagsi kaictibaari camdi bisahwi waaba iyadoo nidhaahno ruuxii camdi ugaba tegay bisinka marka uu dabiixad qalayay dee kol hadduu ehelkii yahay oo ruuxa muslimkaa ee dee markaa dabiixadiisuna ay bannaan tahay sidiisa yahayoo ehel dabxi uu yahay in waxa weeyaan dabiixadiisii xalaal bay noqon sidaa ruuxaa sahwi uga tegayba dabiixadiisu ay xalaal u tahay waa iyadoo taanidha oo caamidkii ayaan waxaan uga qiyaas qaadanaynan haleeshinaynaa naasiga xagga tarku tasmiya iyo tasmiyadu kaba tegay suurada markaa maxay noqonaysaa in saahigu arinkiisu wuxuu ku binaysnaa takfiif maantana in camdigana arinkiisu taqliid buu ku binaysnaa haddaba markaan camdigii aan ka dhigno farac n haleeshiino sahwigii aan haleeshiino xukumkan ku haleeshiinaa xukumkii mukhafafka uu yahay ee wuxuu noqonayaa ciladu taa may keenayn halka hore ku sugan oo waxay keenaysay in xukumkaa naqiidkiibay keenaysay in isagii wixii lagu adkeeyey keenaysay markay noqoto in loo sahlo iyada markaas dee waxay noqonaysaa un fasaad alwadci bay keenaysaa kolleyna masaa'il malaa dee shaaficiyiya kayr iyo ciddii kuba waafaqsan baa meeshan imanaya oo kolkol tashniicna keenayba oo bal matalan halkan oo kale ruuxa camdi ugaba tagay tasmiyada iyo kaa sahwiga in la simo oo kaloo lagu simo xukumkii iminka xalaalnimadkii salaadii oo kale bal iminka atixiyaadkii dhexe ka soo qaad ruuxii sahwi uga tegey dee waatanoo sujuud sahwi baa lagu kabayay in la yidhaaho kaa kii camdi uga tegayna ha sujuud sahwi baa lagu kabaya isagana camdi buu ugaba tegey waa nin mutalaaciba in la yidhaho salaadiisii ha sujuud sahwi baa lagu kabaya waana madhabku siduu yahay oo kale taasoo kale iyada oo bal matalan suuradaas dee waa iyo masaa'il kalena way jiraan oo dee meesha sooba geli karta ruuxii salaadii bal matalan camdi ugaba tegey iyo in lala simo kii sahwi ugaba tegay xagga iijaab alqada in qada meeshii meesha imanayo oo kaleyo waa suurooyin la odhan karo waa jaanibkan fasaad alwadci ay imanayaan oo kolley madhabtiina kuba sugan qolooyin kalena ay dee masaa'il ay kuba waafaqsan yihiin oo kale umuuraha caynkaasa waa wax habkii daliilku wuxuu keenayay ciladani ay keenaysay ayaa wax ka duwan loo adeegsanaya oo qiyaaskiina uu kuba imanaya fasaad alwadciba wey bal markaa awma buniya amase wixii la bineeyey cala taakiida adkay filisqaadi riditaanka oo halkaa hore waxaan leenahay wixii takfiif keenaya haddii bal matalan loo qiyaas qaato wax taqliid keenaya ama aada cagsido wixii taqliid keenaya wax takfiif keenaya looga qiyaas qaato ama bal maala wax iija isbaat keenaya wax nafyi keenaya loo qiyaas qaato oo waxay noqonaysaa fasaad alwadcigan aan hayno tii baan u wadaayo aw amase maa buniya wax la bineeye cala ta'kiidi adkayn fi lisqaadi xagga riditaanka iyo taas bal maalan adkaynteed lagu bineeyey bimaa buniya wax la bineeye loo qiyaas qaato cala tadciifi taakiid fi lisqaad bay ahayd halkana tadciif baa timi kolley sharaxa lumaca waxaa ku sugnayd cala takfiif oo kaa hore adkayn isbaatkii ama dee isqaadkiisa la adkeeyuu kuba yimi kana waa ka dabacsan yahay taasoo takfiif buu kuba imanaya bal macuuno oo kale halkan dacfi baa taalay oo labadoodii way kala xoog badan yihiinuun haddii bal taasay dhacday kaactibaar alcidqi biriqi waa iyadoo adoonnimo cidqigii iyo riqigii laysla doonto oo ujeedadu cidqiguna dee khasaa'is buu leeyahay gaara riqiguna wax ka duwan weeye raqiiqa iyo kii xorta aana isku mid maaha axkaam kala duwan bay leeyihin iyagoo waxyaalo lagu simo oo waxyaalo aanay kuba sinayn oo iyadoo bal jaanibkani ay lagu kala farqin lahaa cidqigii iyo riqigii laysu ictibaariyo oo xukun bal maalan kan kaba imanaya iyadoo kii kale loo qiyaas qaadanaya la yidhaha waa kaaba halkaaba kuba sugana kana kaasaan uba suganayo oo kale wdamaani bilxaddi damaanka iyo xaddi waan soo suureeyaan filaya damaanka iyo xaddi oo kaleo midna ay musaamaxo ku dhisan tahay midna mushaaxo ku dhisan tahay mid shubha ay ku dhacdo midna aanay dhacayno wax ibnu aadama haddana ballaysaa qiyaas qaato oo kale taasi waa mid aw maa buniya cala tadciifa ama waa tii cagsigeed halkana takfiifku maan leenahay sharaxa way kuma sugnayd fudaydin jaanibkaas ah ama bal waxa weyn wixii laguma bineeyey ama de waa wax kii hore ka daciifsanuune bima buniya cala taakiidi fi liijaab wax ku binaysanoo laguma bineeye adkayn xagga iijaabinta wax la iijaabinaye la sugayo oo kale taa laysaga qiyaas qaato wadalika kaictibaari riqi bilxuriya markii hore kaictibaari cidqi biriqi buu ahaa iminkana way kala xoog badan yihin ee axkaamo ruuxan in xorta a laasimayaana ruuxii raqiiqaha ma laasimayaan haddana bal riqigii oo lagala mid dhigo xorriyadii isagii takfiifkuu iskagaba binaysnaa waatan waxyaalo ka dhacaya ay jiraan salaadii jumcada iyo jamaacadii iyo xajkii iyo waxyaalaha caynkaasa kii kale laakiin waa waxyaalo laasimayay haddaba kii riqiga ahaa ee isaga arintiisu tadciif ama takfiifka ay kuba binaysayd ayaa xorriyadii looga qiyaas qaadanaya arrinkiisu taakiid fi liijaab uu ahaayoo kale laysa leeshiinaya walxaddi bidamaan xaddii isaguna takfiif kuba dhisnayd shubha uba dhacayay ayaa damaankii isagu dee mushaaxo kuba dhisnaa een dhici jirin ayaaba looga qiyaas qaato looba laba ictibaariyey fayadullu dalika umuurahaasi waxay tilmaamayaan calaa fasaadiha cilladaa fasaadkeeda waa cillada nafteeda fasaadkeediio waayo cilladan maanta halkan lagu cilaynaya waxay keenaysaa xukumkaa wax ka duwan waxay maanta halkan ku keentay wax ka duwan ayay ahayd inay keento oo ama takfiif ay keento ama tadciifkii ay keento taqliidkii ama ay keento ibaat ama ay nafyi keento iyadna cagsigeed baa loo adeegsaday marka waxyaalahaas oo dhaman fasaad lwadci weeye sababtuna waxa wey lana ikhtilaafahuma iskhilaafkooda fi lwadci xaggii wadciga ay isu khilaafeen inay kuba kala duwan yihiin oo waxaan marka la eego waxay kala keenayeen bay ku kala duwan yihiin yadullukaasi wuxuu tilmaamaya ina tusayaa cala ikhtilaafi cilatima kol haddii midna taqliid keenayay midna takfiif keenayay labadii cilla kala duwan oo cilana takfiif bay keenaysa cidna la taqliid haddaba haddii la simo oo isku mid lagaba dhigo oo ama takfiif la wada qaato ama taqliid dee waxay inay shayga waxa looga qiyaas qaataa wax nadiirkiisa wax shabahaya wax isaga lamida ee wax kaba duwanba haddii looga qiyaas qaato waa fasaad alwadci daliilku taa ma keenayo waqad qiila waxaaba la yidhi ina dalika arrinkaasi laa yadullu cala alfasaad macnaa waxyaalaha iskhilaafka caynkaasi fasaad cillo ma keenayo idaa dallat idalaalatu calaa sixati alcila haddii dalaala ayna tuso cilada sixadeeda waa masaaligtii hore duruqdaa hore kama mida haddii aan kuba sugno ciladan inay saxiix tahay waxana ay kuba yimaadaan dee waxa weeyaan fasaad taa ma keenaysa waa la yidhi laakiin qowlkii hore qaado oo ah inuu waxani qaadix yahay inuu fasaad keenayo fasl wlcaashiru kii tobnaad ee uu dambeeyey intii uu halkan inooguba sheegayay an yucaaridahaa cilada inuu ka hor yimaado weeye bimaa huwa aqwa minha wax ka xoog badan oo ciladan aan lahayn adaa sideediiba weeye xukunkanna ciladan waa u munaasib way u suubataa laakiin waxaa caaridaya bimaa huwa aqwa minha wax ka xoog badan oo min nasi nas oo min nasin oo min kitaabin aw sunatin aw ijmaacin adigu kolley mucaaradadu waxyaalo badan bay kubadi way ku timaadaayo noocyadaa horeba mucaaradadii unbay noqonayeen wax kala caaridayay haddaba mucaaradaduna dee qiyaaska ama ciladuna way ku timaadee adilada kalena mucaaradadu way ku timaadaa wax ka xoog badan oo ka hor yimaada oo hadhow laga kala raajix yeelo waata tarjiixaba keenta haddaba haddii iyadii uu caarido wax ka xoog badan oo dee kaga ansabsan xukumkan in lagaba qaato xukumkii iyadu ay toos u keenaysa u munaasibkaana uu ku caarido iyadii waa laga tegayaa buu leeyahay oo min nasin min kitaabin aw sunnati ajmac fayadullu dalika kaasi wuxuu tilmaamaya calaa fasaadiha cilada fasaadkeedii lianna hadihi aladilata adiladan kitaabkii iyo sunnihii iyo bal marka ay mutawaatirka tahi ijmaacii iyo maqduucun bisixatiha sixadooda mid la goynayo weeye ama ciladan khaasatan marka ay mustanbado tahay waa madnuuno un dani un weeye inuu xukumkan wasfigani xukumkani inuu kaba yimaado u suubado duruqdii kala dunaylaya bal ijtihaadkooda kuma sugnaa ama xag ijtihaadaydna waan kula soo baxnay marka iyagu waa madnuun kuwa horena waa maqduuc dee markaa falaa yatabutu maca alqiyaas dee kolleyna waxaaba la yidhahaa dee laa qiyaasa maca nas waata la yidhaha kol haddii nas jiro qiyaasba maba jiro qiyaasku waa maxal daruuro waa maxal marka loo baahda yimaada iyadoo nas iskay joogo ood nas u daliishan karta masaladii ama ijmac u daliishan karto iyo adiladaa kale qiyaas looma baahno ama maba imanayo hadduu qiyaaska dee akidayo taa horena dhib ma laha daliil daliil raacay dhib ma lahe laakiin hadduu qiyaaska caaridayu ka duwan yahay wixii umuuraha inoogu sugnaaday laa qiyaasa maca النص baa iman اctibaar ma yeelanayo fasaad الاctibaar tii horeynu soo maray ayuun baabu noqonaya baru qowli fi tacaarud الcilatayn wallahu subxaanه wataعalى aclam
bal intaynaan casharka khaasatan labada cilo markay iska hor yimaadaan iyo kalaamkiisa oon aada u sii badnayn aynaan gelin tarjiixa markaa si loo kala raajix yeelayo awjuh xooga ayad noqon doontaana way noo dambaysaa dabadeedna cilal iyo wixii ama qiyaasba ku tacalluqsanaa waan ka baxaynaa in yar baan ku yar laabmaynaa malaha dadka qaar baa yar ishkaalla ay ku yimaadeen qaybtii ah qawaadixda ama cilada wixii fasahaadinayay ama burinayaba ciladii oo wasfigii dee daahirka ahaa ee u suubanayay in xukumkani uu kaba ratibmo ayaa wax burinaya ay kuba imanayaan hadhow markaa haddaan dee wax kale la helin waxay noqonaysaa qiyaaskiina ma hagaagayo oo dee halkaa qiyaas kama ratibmayo haddaba in wuxuu inoo sheegay umuuro toban ah ee laakiin barhkood iska daahir bay ahaayeen oo haddaan ka koobaad eegno waxaa arrintiisu ahayduun ama qaadixaasi noqonayay ee waa in cilada inay dee cillo jirto tahay oy sugan tahay daliil loo helo macnuhuna waxaa inoogu horeeyey masaaligtii cilada iyo duruqdii aan ku ogaanaynay waxaan ciliyadiisa ku ogaanaynay dee inay wa layskama sheegan karo un waxaan waa cillo un lama odhan karo xukumkanuu cillo u yahay duruq bay leedahay masaalig bay leedahay waxay leedahay markaa habkii lagu ogaan lahaa ama mustanbado ha noqoto ama mid iyadu waxa weeyaan mansuuso ha noqotae dariiqii loo mari lahaa in la ogaado marka wuxuu haddii dee aan duruqdaa loo marin oo wax sixadeeda inoo cadaynayo umuuraha hori aanay jirin markaa cillo ictibaar lama noqonayso taasi waxay la tahay aada bay daahir u tahay waxyaalihii qiyaasku gelaya waxyaalahaan qiyaasku gelin horeynu soo maray haddii wasfigan u ruuxani sheeganayo inuu ciladii xukumkaa yahay wuxuuba uu yahay wax meel aan qiyaas lagu sugi karin oo waxaan qiyaas gelina iyaduna taasi ictibaar ma laho waa talabaad waxay laadi waa shay daahira haddii bal maalan asalkan cilada uu ka soo saaraya waxaan sugnaynba uu yeysa mid la nasakhay ama waxa weeyaan marka horeba dee aan xukumkani sharcan wax sugan aanu ahayn oo kale farcan xukunkiisu wuxuu sugnaanayaa marka asalkiisu sugan yahay taasna wasfiga asal aan sugnayn lagala soo baxaya iyadna ictibaar male waxay la tahay taasna shay dee ishkaal le maha amhilana wayna siiyey kolley ta afraadna iyadna waa daahiro ismulaqabkii iyo nafya sifa iyada taas kolley waa masalo khilaafiya oo haddii la yidhaaho wasfigani cadami ma noqdo ee waa wasfi hubuuti un haddii la yidhaho iyo waxyaalaha ama shabahaynu soo marray sheekhu diidayay iyo umuuraha caynkaasa iyaguna ictibaar cilada halkaa ka timaada ma yeelanaysu noqonaya bal waxay la tahay umuuraha horta afarta hore inaanay waxba ishkaal lahayn ee waxaan u arka inay yar leedahay ishkaal idinkaana sheegi doono ciladu inay noqoto muaira fi lxukmi ama waa wax ka yimaada cadamu taahiir taas iyadu waa mid iyo inay muntaqado tahay ama naqdi naqdiga wixii kaba imanayay oo taa u muntaqadada lahaa iyo qaadixan kale uu ku magacaabay qalbulcila ama qalbi la yidhaaho oo isaguna dee jiidanaya ama wato qalbu taswiya noocii uu yidhi iyo bal maalan waxay la taas ta sideedaad iyo ta sagaalaad iyana inaanay wax weynoo saaso sii ahayn iyaguna labadan qaadixe fasaadlictibaar iyo oo iyaguna marka ruuxu uu dee bal tacriifkooda fahmo waxay la tahay inay waxyaalo badanoo ishkaalaada ay furfurmayaan iyo fasaadulwadci labadaa lagu magacaabayay tan sideedaad uu labada qaybood ka dhigo cilladu inaanay xukumkii ay asalka ku lahayd faracankiian ahayn oo ujeeddadu uun bal markaan eegno asalkii waa kan dee qiyaaskii waa wixii maqiisu calayhiga ahaa wasfi ama ciluu kulansaday aan u tiirinayno xukumkani inuu yahay wixii kaba dhashay cilladaas haddaba markaan faracii soo qaadana aan uga qiyaas qaadananay haddii bal maalan aynay isleekayne ama ziyaaday markaa xukum ziyaado leh ayuu kulansanayaa faraci ama xukum nuqsaan leh waa kaa uu isagu ta sideedaad kaba dhigay isagoo kaa sideedaad markaa laba inoogu qaybiyo bal adigu haddii ishkal leeyahayna waan eegi doonaa waxaan ka bilaabayaa uun cadama taahiir anigu waan tacriifin tacriifkii aan dib ugu laabmi wixii tacriif loogu laabaana marka haddii ishkaal jirana dee idinka ayaa waxa weeye aan eegaynaa wixii ishkaal lahaa anigu laakiin tacriifkii tacriifkuna kolley isagaa furo u ah waxani maxaa xaqiiqadiisu tahay oo wixii aad garanaysa wuxuu yahay ayaa hadhow misaalkiisna kuu sahlanaadaa wixii dee kaba dhalanaya furuucdiisna ay kuu sahlanaataa laakiin haddii isaga xaqiiqadiisiiba aanad suuraysanahayn furuucdiisna ma garanaysid marka waxaynu hore u soo aragnay oo iyadna kitaabkuna aan kusoo aragnay masaaligta markaynu joognay in cilladu markaa ay mustanbado ay tahay ayuu yidhaahaa istinbaadkeedaasi labuu ka yimaadaa midi tahiir buu ka yimaadaa midna shahaadat lusul waa safxadii laba boqol iyo sagaal iyo labaatan buu taa kusoo yidhi tahiirkiina wuxuu ina soo yidhi bal markaan iska dayno taqsiimka in asalbu walwujuud ayaan ku garanaynaayo waxa ay tahay macnaa waxay u shardiyaan cillada inay mudarido noqoto idiraadkuna wuxuu ka dhigan yahay inay xukumkani cilladan laasimayo oo cilladan laasimayo hubuudka iyo nafyigaba uu laasimayo oo macnuu uu yahay cillada marka la helana xukumkii waa la helayaa waana dardika yidhaahaan cillada marka la waayana xukumkii waa la waayayaa markaasaa la odhanayaa cilladii waa mudarida oo imika ama dardi iyo cagsi bay yidhaahaan ama salbiya wujuud waa taa uu kaba cabiray waa dawaraanka alwujuudi waalcadami oo xukumku wuxuu ku xidhan yuu la soconayaa uun cilladan saa khamrada iskaarkan iyo xukumkii ay u wada socdeenee marka uu isagu jirana xukumkii waa jira marka la waayana waa la waaya ba taas baa inoo horreyso masaaligtii cillada ahayd cillada inaanay noqon markaa muahira fi lxukmina waxay ka dhigan tahay in cilladii bal intii ay iyadu joogtay xukumkii waa jooga taahiirka ah waa dardigtii la odhanayay oo ujeeddadu mulaasamadii xagga hubuudka waaban haynaa laakiin maxaa meeshii ka baxaya mulaasa mulaasamadii xagga nafyiga ama cagsigii ama tii uu salbiga isagoo ka soo cabiraan meeshii ka baxayso oo macnaa waa maxay iyadoo cilladii la waayey ayaynu mowdic min almawaadic xukumka naftiisii oo jooga helaynaa xukumka naftiisii oo halkii arrintu ay ahayd dee waxa weeyaan xukumkiina in la waayo marka iyada la waayo ayaan xukumkii la waayahayn fii suurati min asuwar iyadoo meeshii ka maqan marka waxay noqonaysaa dee inaanay waxa weeye cilladii ahayn xukumka haddii iyadu ay cillada xukumka tahay waxa lahel xukumkan waa la waayi lahaa kol haddii aanay joogin laakiin taasi waxay noqonaysaa oo qaadixa cadama taahiir waxa shardi o aan idhi markaa horean ku celinayaa waayo kitaabkaana idinku sugnayn oo dee in badan baan dadka qabanayna qiyaaska tan aan u eegaynay qadxi ku noqonaysaa qiyaasa cillo horta inuu yahay waa qiyaasa cilla qiyaasa dalaaliyana waa taynu soo maray qiyaasku hadduu qiyaasu shabah yahay iyo waxa weeyaan bal maalan dalaalad iyo waxyaalo caynkaas halkan lama eego welibana waxaa shardi ah inay ciladaasi aanay cilo nas ku yimi aanay ahayn oo nasku caddeeyey ee cilo mustanbada ay tahay oo laysku khilaafsan yahay iyada nafteeda wasfigeeda haddee dadkii mujtahidinta ay isku khilaafsan yihin ee cilladu hadday mustanbado tahay oo lagu ijmaacsan yahay inay ciladii tahay bal maalan taasna kalaam kalay noqon arrin kaloo ay tahay inay ogaataana waa ay de aynu ogaanaana way meesha jirtaay oo ah ciladu dee haddii aan nidhaahno way tacadudaysaa oo xukun keliya laba cillo iyo wax ka badan yeelanaya marka caynkaasa iyadana hadalkani ma imanayo dee haddii iyadii mid la waayey oo xukumki jiro ciladii labaadee kale iyaduna xukumkan keenaysay ayaa meeshii taalla oo haddii uu akar min cilla xukumkani leeyahay de waxa weeyaan oo haddii cilla meeshii ay ka baxdo haddana xukumkii jiro waxa keenayna ciladiisa kale ay tahay taasna qadaxan cadama taiir ma imanayo ee markaana ciladii aan idhaahno ma tacadudayso ciladina ay tahay qiyaaska cilo ciladuna aanay mid nas ku yimi aanay ahayn oo waxa weeyaan dee mid amausan dee nas ku yimi aanay ahaynba ama aan dee maanic iyo waxyaalahaasi dee beeci caraaya iyo waxyaalihii kuba imanaya marka caynkaasa cadama taiir wuxuu caddaynayaa dee mulaasamadii xagga nafyiga markii la waayey inaanay tani xukumka ciladiisii aanay ahayn waxaanay keenaysaa cillo kale in loo doondoono mooyaane ciladani ciladii xukumkan loo tiirin lahaa inaanay ahayn oo halkaasaa fasaad ciladii ugaba imanaya fasaad meeshaasu ugaba imanaya bal taas baa arintu ay tahayoo tacriifkii wuxuu noqonayaa un eg naqdiga iyo cadama taiiri waa isqaabilayaan waan arki doonaa taa tacriifkan ku arki doonaa ee halkan anlaa takuuna alcilatu muahirata fi lxukmi kollayna ee isagu inbuu inoo dhigtay xataa waxyaalo kale oo jaanibka cadama taiir ka maqan baa jire in waxa ay ujeedadu ay tahay un anlaa yucdama alxukm bicadamiha fii mowdicin min almawaadic inaan xukumkii la waayin cilada oo la waayey daraaddeed ama bisababi cadami alcilla meel meelaha kaba mid ah oo suurooyin haddii aanu suuro aan helo oo xukumkii joogo ciladiina aanay jirin oo meesha ay ka baxday waxaa meesha taalla cadamu taiir baa taalla ama inaanay noqon muahira fi lxukmi markaa qaadix weeye cilada fasaadkeedii dee shardigana waa taa aan sheegay oo markaa cilada fasaadkeedii noo tilmaamaysa ciladii nas ku yimi meesha way ka bixi ciladii mustanbadaee lagu ijmaacsanaa laysku waafaqsanaana way ka baxaysaa waa ciladii markaa mustanbadada ahayd ee khilaaf kaba taagnaa layskuba haystay qolana dee wasfi muujisay kuna wasfi muujisay haddii tan la keeno oo dee iyadoo wasfi la muujiyo layihi waa ciladii la arko xukumkii oo joogon iyadoon ciladii joogin markaa waa qadxi ujeedada cililadaasi way buraysaa xukumkaa lagama ratabi karo wax taa lama daliishan karo kol haddii iyadii meeshii burtayna qiyaas ma jirayo faracan asalkan loogama qiyaas qaadanayo taas buu noqonaya bal arinku kaa weeye in waa tacriifku waa taas dena laqbadii kuma laamaya tacriifkii iyo bal haddii ishkaal jiro iyo haddii waxaan dusha ka sheegay ay jirto yar quyuud ahaa ayaan dib ugu laamayaa si ay suuradu yar caddaato khaasatan wixii marka la raacdo la raacday ruuxiina ishkaal kuma jiro haddii dee bal dib uun kolkol baa meeshii ishkaalka la asiibi karaayo wixii baa iska caddaan karaa ya bal markaa ishkaal halkan muxuu jira maxaa de idinka ciddii bal dewaayo hadalaan yar maqlay ishkaal jiray meeshuna kolley waa ogahay oo masaalik alcila iyo weliba halkan qawaadixdu iyadoo tarjiix inoo dambeeya tarjiix iska fududaan karo qawaadixdu dee waa meelaha ugu yar qumuudsan waxay noqonayso waxa weeyaan ciladii oo ciladii oo marka horeba iyadii ay ahayd arkaantan qiyaaska kuwooda ugu sii qaamidsan ama ugu sii dee ayaa marka iyadna wixii qadxinayay oo in badani ay fanigan usuulkaba aanayna fanigaa jadalka ay tahay ayaa dee waxa weeyaan tartimadii daliilkan qiyaaskana waxyaalahani way ka mid noqonayeen in qawaadixdiisii la waayo oo dee inuu daliil markaa saliim ah oo wax isagiina lahayo wax qadxinayo oo fasaadinayaana meesha uu kaba baxay markaasuu dee daliil noqonaya ama uu taab noqonaya ayaana umuurahan keeneen laakiin dee fani kalena waaba hadalkooda wixii uga badnaa munaadaraadkood iyo umuura qaarkoodna waa umuurihii dee bal ay markaa waxyaalahani kuba imanayen iyo majaalistii nadarka waayo bal intan idinkan dee wax ishkaali ma jiraa ya si aan usii wado nacam cali ya ah waay ah marka waxa weeye horta in xagga dardiga wuxuu u wadaa horaan usoo aragnay oo markii uu sheegayey in markuu masaaligta cillada inoo dhameeyey ayaa fasal buu dhigtay waa fiqrada laba boqol iyo sagaashan fa amaa siwa haadihi duruqi falaa yadullu calaa sixati alcilla laba boqol iyo soddon safxada ah markaasaa deeto abubakr sayrafi buu ka soo naqliyey darduhaa yadullu calaa sixatiha dardigana waxaan soo sheegay inay ujeeddadu tay imakana hadalkayga way ku jirtee mulaasamo haddii ay jirto bayna alcillati waalxukmi xagga hubuudka sugnaanshaho macnaa uu yahay mar alla marka cilladii la helaba xukumkii waa la helayaa xaggii kale cagsigii waa dambeeya ama salbigii baa dambeeya waana tan aan lahayn cilladu waa inay mudarido noqoto labadii dhinacba la helo bal taas ay tahay bay mulaasamada xaggaas bay dardi yidhaahaan ama dawaraan alwujuudi bay yidhaahaan oo macnuhu mar kastoo xukumkaas wasfigaa la helay xukumkiina wuu sugnaanayaa marka taasoo kale wasfigaan aragnay marna kasta xukumkii inuu la socdo miyaynu dariiq inoo noqonaysaa inuu cillo yahay aan ku sugno mulaasamadaasi taa sheeku waa tan walaa fasaadkeedii baan soo tilmaamay oo meeshii waxa weeyaan haddaan la helin jaanibkii kalena oo ah dee tan cadama taaiirku kaba imanayo inay markuu iyada la waayana xukumkii la waayayo aan la helin oo mulaasamo xaggii nafyigana ay iska laasimayaan aan la helin dardi keliya cilo kuma sugayno marka taa horta waa tuu fasaadka sheegay marka halkan wuxuu leeyahay intaasi waqad dalaltu calaa fasaadiha waa intaa aynu ku soo aragnay fiqrada laba boqol iyo sagaashan ama sabxada laba boqol iyo soddon inta ugu dambaysa oo qayb ahaydee waana markuu tirinaya waxyaalaha aan duruqda aan soo sheegnay ahayn cilanimo inama tusayso cilanimo looma qaadanayo ama cilalnimo lagaga qaadan hadkana uu leeyahay meeshii kolley dee meeshii waxa iska jira meelahan oo dhan jadal baabkiina ama fanigiina weeye baan idhi ku isagu wax daliishanaya iyo ku khasmigiisa markaa kan isagu daliishanaya wax mustadili bay ka cabiraan kan kalena ama khasmi bay yidhaahaan ama muctarid bay yidhaahaan kolkolna saa'ilkii buu noqonaya marka haddii kii isagu khasmiga ahaa ama muctaridka ahaa muujiyo inay suuro suurooyinka ka mida ta'hiir aanay xukumkii ku lahayn oo xukumkii jiro iyadoon jirin oo kale oo kii isagu marka hore daliishanayay taa daafaco ee uu daafaco wuxuu leeyahy me arrinkaasi ma jira ayuu leeyahay oo taasoo kale aniga oo me suura taasi ma jiruu leeyahay dafcigaa keliyihii oo dafciga naqdigii uu imika daafacay waxay ka dhigan tahay ta'hiir saxiixoo ciladii markaa mu'ahira fi lxukmi bay noqonaysaa intaasaana lagu kaaftoomayaa laakiin taa iyada nafteeduu diidan yahay uu leeyahay dee arrintu waa madhabkiisii unbuu isagii doonayaa inuu waxa weeyaan naqdigii ka daafaco ee cilladu siday ku sugnaan lahayd ee sharci ahaan cillo ay u noqon lahayd heerkii ma gaadhsiisnaa markaa dafcin uu daafaco naqdintan kuba yimi ee ninkan kaga yimi uu daafacay uuni taaiir maaha ee waa in dee bal mulaasamadii labada dhinacba la sugo oo ciladii sharcigee tani ciladiisii uu isagu daafa ciladiisii buu daafacayaa uun ee ciladii bal markaas gees kastaba dee intay wixii sugayeyna loo helay wixii qaadixina ka wadafayo waa cillo sharciga lagu tirin laha weli maaha marka dafcigu waa dafcigii khasma ee mustadilka ictiraadkan iska daafacay oo kale ta'hiir markaasin waa saxiixa oo barhkood ay yidhaaheen ma noqon ayuu leeyahay taas isagu waayo hadalkiisu kuba radiyey aye cid kale intaanan u gelin naqdiga sagaalaad baan gaadhin waxaan joogaa shanaad markaa mid mid baan u taabanaya o tacriifinaya dabadeedna waan sugayaa sagaalaadaan gaadho waxay la tahay si aan u socdo talixaad baan gelayaa dee kolley kitaabku haddaanu sharxanayn idinkawaa idiin sharxay anaanu ii sharxanayn idinkasta waa idin sharxay oo intii sharaxa ka helaydeen iyo in ka badanba dee hadalkayga way ku sugan tahay markow dhe oo kolley masalada adraafteedii dee si aan bal aan ku dhammayn lahaa amhila aan ku heli lahaa aadna naftayda ha u dhibto ee laakiin idinka waa idin sharxanya anaanu kitaabka idin sharxanayn dee haddana haddii aan kitaabkii la bisnayn oon la rogrogin oon laysla raacan kolley arrimuhu ma sahlanaanayaan tan lixaad wuxuu yidhi an takuuna muntaqada inay mid la buriyo ama muntaqadaba dhahoo mid buraysa ay noqoto bal qaadixan lixaad waa qaadixa ay ka cabiraan naqdi bay ka cabiraan qaadixan lixaad naqdi ayay ka cabiraan iyagu waxaan soo niri kii ka horreeyey cadama taahiir waxa ay tahay waa iyadoo wujuud اlxukmi bicadami اlcilaba ama anlaa yucdam alxukmu bicadamiha meeshii xukumkii baa jira fii suura min asuwar iyadoon ciladii jirin marka waxaan aragnay ciladiiyo xukumkiibaa kala hadhay waxaa kaa hore meesha ka maqnaa ciladii weeye xukumkiina fii suura min asuwar baan helay tanna markaa maxay noqonaysaa waa cagsigeedoo waa takhalufu اlxukmi can اlcilati naqdigan maxaa la yidhaha ama buritaankeedani xukumkiibaa marka horeba u ka harsanaa lakiin way isqaabilayaan waayo ujeedada hadday iska kii gasho waxay dhici karto inaydaan farqi u helin takhalufu اlxukmi can اlcila xukumkiibaa wuxuu ka hadhayaa ciladii seebuu ugaba hadhayaa meeshii inoo wad labadii ruuxee waa kan kolkol madha laba madhaboodba uu inoo soo bandhigayo asxaabu kan fulan iyo asxaabu madhab اlfulani uu inoo soo bandhigaye meeshii kii waxaan ciladan intuu soo saaray wasfigan lahaa waa ciladii xukumka hadhow danta uu ka leeyahayna masalo kaloo faraca oo uu leeyahay ciladii baan ka helayaa inuu xukumkaas oy dee xukumkeeda isku hayaan inuu xukumkan siiyo ayuu doonayaa asalkani lahaa cilo ayuu dee ruuxii isagu wax daliishanayey ee wasfigan daliishanayay cilada kaba dhigaya ciluu muujiyey ruuxii khasmigiisa ahaa ama muctaridkii ayaa wuxuu meesha soo saarayaa muujinaya wasfiga uu lahaa waa ciladii waxa weeyaan oo uu lahaa waa ciladii oo jooga iyadoo dee fii suura min asuwar xukunkii aanu joogin oo imaka tan eeg kii hore waxaan lahayn xukunkiibaa joogaya ciladina meeshii bay kaba maqan tahay tani muxuu noqonayaa ciladii baa joogta xukumkiina lama socdo xukumkii markii uu lahaa dee xukumka asalka ku sugan ama asalka ciladiisu waa wasfiga caynkaasa dee xukumna waa leeyahay dabadeedna faracii uu doonayay inuu u gudbiyo qiyaas u daliishado ayuu muujinayaa wasfigii uu lahaa waa cilo oo masal suura min asuwar aan ka helaynoo jooga iyadoon xukumkii la socon xukumkii baa meeshii ka hadhay ciladina way jirtaa kii horena ciladii baa maqnayd xukumkii baa se joogay fii suura min asuwar way isqaabilayaan bal maalan naqdi kaas baa lagu magacaabaayo bal maalan waxaana ay tahay uun oo imika ay arrintu noqonaysaa iyadoo fii suura min asuwar fii suura min asuwar wasfi layidhi cil ayuu xukum u yahay la helo iyadoo xukumkii lalahaa ciladiisii weeye kani ama wasfigani uu cilada u ahaa uu meesha ka maqan yoonu jirin kaas baa deeta bal waxa ay noqonaysaa ayaa naqdi lagu magacaabaa naqdi baa lagu magacaabaa hadda kasrigii waa inoo dambeeya kan buu inoo soo dhexgeliyo qaadix kale ah ee naqdigu kaasba weeye intaasba weeyaanoo waxay ila tahayna waa shay daahir ah oo ah uun wasfiga ciladii waan soo ogaanay waxaan odhanaynaa un waa takhalufu اlxukmi can اlcila ayaa naqdigu yahay oo siuu ku yahayna wasfigii la sheegtay inuu ciladii xukumkan yahay ayaa la helayaa mowdic mawaadicda ka mida isagoo jooga isagii wasfigii lahayo laakiin aan xukumkii lahayn xukumkii aanu la socon marka taasi waxay caddaynaysaa inaanu ciladii xukumkan aanay ahayn xukumkii la sheegtay inaanay ahaynoo waayo haddii dee ay ciladii xukumkaa tahay xukumkiibaa maantana la socon lahaa xukumkiibaa la socon lahaa taa horena ciladaa meesha ka maqnayd iyadoo xukumku joogo tanna ciladiibaa joogta iyadoon xukumkii la yidhi ciladii xukumkaa weeye ciladan la sheegtay ina wixii xukumkaasi kaba ratimay inuu tan yahay aanay joogin bal intaas bay tahay laakiin aan raaciya tacriifka kol haddii dee taa ay tahay wuxuu raaciyey kasri ayuu inoo raaciyey oo in wuxuu hadalkaa markuu taa inoo yar tacriifiyey oo uu yihi an tuujada eg aad baa hadalkiisa u caddaa wahiya an tuujada walaa xukma macaha waa in la helo ciladii iyadoon xukumkii markii hore lalahaa cilay u tahay aanu jirin taas baa naqdi ay tahay waa tii khilaafka aimada qaarkood aan soo aragnay ama culimada qaarkood oo ay yidhaaheen takhsiis bay noqonoo suuradan iyadoo ciladii ay jirto xukumkii aanu la socon si dee nusuustii aynu caam iyo khaasba ku soo maray waa ciladii oo la khaas yeele ciladii oo burtay ma noqonayso waa ciladii oo la khaas yeelo suuradan baa laga saaraya wixii kale waa halkeedunbaa xukunkii kale cilo ay u tahay laakiin taas waa qowlkood buu ahaayo waa naqdi buu leeyahay taasi laakiin bal kasri buu inoo sheegay kasriguna mid weeyaanoo isagu wuxuu inoo dhigtay ciladu eeg laba arrimood baaban odhan karnaa way ka wada kooban tahay midi waa wasfigan daahirka ee mundabidka ah ee isagu maalan ciladii dee waxa weeyaan la odhanayo waa ciladii xukunka wasfiga daahirka ee mundabidkii si uu cilo u noqdo ayaa waa inuu kulansado xikmo ama wax la odhan karo wuxuu u suubadaa in xukunkani ka ratibmo oo meeshii ama fasaad ku daafacmaya ha noqoto maslaxo ka ratimaysa ha noqote waa inuu kulansado oo bal maalan iskaarkii oo kale dee waa sakhraamitaanka laakiin xikmuu leeyao kulansato xikmadan dee imaka eeg caqliga ilaalintiisan la ilaalinaya imika inoo muuqatee dee ruuxii caaqilkaa garanayo mee caqligaa dhowritaankiisu waa mutay taxriimkan waa mutay oo inuu xukunkani kaba ratibmo munaasabo waa inay meeshii jirto taas weeye waatu macnaha cilada kaba cabiraye haddii ciladii la helo laakiin xikmadeedii ama macnaheedii meesha uu kaba baxo taa sheekhu wuxuu leeyahay kasri baa la yidhahya laakiin waxaan yidhi uun bal maalan amsiladiisa dambena inooguba yimi kasrigu tuu noqonaya waa khalal cilada ku imanaya khaasatan cilada murakabada ah ku imanaya oo ciladu kol waxay noqotaa cilo basiido oo waa wasfi keliya kolna ajzaa bay leedahay bal maalan laba qaybood baabay ka koobnaanaysa isaga imanaysa labada isu tegooda ayaa ciladii noqonaya waa cilada murakabada ay dhahaan ama saddex wasfi baabay noqdeen bal ka soo qaad qisaastii oo kale waxay idhahaan dee qisaastii imaka ciladi waa maxay meeshu waa qatli camdiya oo cudwaan ah markaa qatli keligii ma keenayo qisaas oo kale ma keenayo camdi keliya kolkol oo dee waatan qatl alwaalid oo kale ee bal maalan awsaaftan oo wada jirta ayaa ciladii xukumkan ah haddii mid ahaan juz ahaan meeshii ka baxo ee juz ahaan meeshii ka baxo dee wax taaiir ku lahaa xukumkii ayaa meeshii ka baxaya oo marka labadii jusee miaal ahaan ay kaba koobnayd mid ahaan la buriyo ama uu buro oo bal maalan uu noqdo dee la arko meesha xukumka isagoo dee taaiir aan ku lahayn la arko waa taa ay kasriga kaba cabiraan oo adugu waa khalal cilada ku imanaya ama xikmadoodii oo lawaaday ha noqoto oo ciladii oo joogton laakiin xikmadii meeshii aanay laba socon ama se haba noqoto labadii jusay kaba koobnayd miaal ahaan oo mid ahaan la buriyey laakiin dee meelihii malaa yar ugu yar ishkaal adkaabay ahayd ba halkanioo kasrigiioo markaa in ninkii doodayey ee wax dariishanayey ciladii uu yidhi waa xukumkan bay ciladiisa tahay wixii ay kaba koobnaydee dee ay iskaga geysnayde ama murakabka waa taa ahayde mid ahaan la buriyo oo la muujiyo inaanay taaiir lahayn taas oo xukumkan aanay taaiir ku lahayn la muujiyo ayaa dee isagii laba arrimood baa ku wada iman kara mid ahaan inuu intaa iskaba iloobo intani ay u hadho uun ciladii waxaan dee harsanaa uun uu wuxuu dariishanayo uu noqdo taasna dee waxay noqonaysaa un kol haddaanay intani dee u wada suubanayn inay taaiir xukunkii si kastaba ugu yeelato daliilkiisi meeshuu kaba baxaya iyo inuu wasfi kale tii ka burtay juskii laga buriyey mid kale kusoo bedelo taa uu kusoo bedelaa la eegi bal taaiirkiisa oo kolkolna wuu hagaagayaa kolna dee waa ka burayaaba taas bay bal miaalkii aan markaa hore sheegnay haddaan soo qaato salaada khawfka ama cabsida in dee waktigaa ay joogto la tukado waajibnimadkeedoo kale oo masale dee ay maalan bayna khasmin waa bayna mustadilin wa khasmin ama wa muctaridba ahayd ayaa muxuu haddii uba dariishaduu yidhaaho salaadan hiya salaatun yajibu qadaauhaa low lam tafcal qadaheedii dee salaadaas hadday saa ku dhaafto qadaheedii lagu leey lagugu leeya waa isla mid oo waa laysku ogolya low lam tufcal fayajibu ada'uha qiyaasa calى salaة اlأmn bal maala salaatun yajibu qada'uhaa ciluu kaba dhigay salaadnimo iyo yajibu qada'uhaa waa salaad qadaheedu waajib yahay waa ciladii haddaan lala iman haddaan lalaba iman marka muxuu xukumkiina kaba dhigay yajibu ada'uhaa wixii loo qiyaas qaatayna waa salaadii amniga suuradaasoo kale ciladiisii oo laba wax ka wada koobnayd salaatun iyo yajibu qada'uhaa ayaa ruuxii khasmigiisa ahaa yidhi dee wasfigan salaad aad tidhi raad ma laha waa wasfi malqiya muxuu malqi ku yahay inay cilo ayuu xukum uga dhigayaa waxay ka dhigan tahayna waxaan bal maalan hadhow adihiisu ay waajibka noqonayaan inuu salaad noqdo qadaheedu haddii aan lala iman waajib haaye khusuusu salaad wax taahiira halkan ku leedahay ma jirto xajkuba waa saas oo kale adiguna salaad baa tidhi haddaan wasfigaa salaad aan xaj ku bedelo hadalku sidii un baabu ahaanaya markaa ciladaadani ma toosna e markaa uu taa la yimaado hadduu intii ku daysa un yajibu qada'uhaa keliya yajibu qada'uhaa oo bal maalan wixii usoo hadhay uun kollay daliilkiisi meeshuu kaba baxayaayo dee muraadkiisiina kuma gaadhayo e hadduu halkaasoo kale deeto uu yidhaha wasfi kale ku bedelo oo uu cibaadatun yidhaha yajibu qada'uhaa wasfihii kale dambe uu kusoo bedelo oo shay caamu imaka halkii salaadka ayuu wax caamu ku tacliiqiyey ayaa dib loo eegayaayoo dee kii muctaradkaana isna halkanuu joogaa oo wuxuu doonaya un daliilkiisan inuu buriyo markaasaa meeshii waxay noqon waa cibaado qadaheedu waajib yahay haddaan lala iman markaa kol hadday taatay xukumkeedu muxuu noqonayaa in adaheedu waajib noqdo saa salaadii amniga ama cibaadaadkii amniga arrinkiibuu deeta odhanaya cibaadadanina waxaa dee way buraysaa taiirkii oo cadama taiirkii hore ku keenaya ama tio dee waxaan helaynaa cibaado adaheedu aanu waajib ahaynba oo qadaheeduna waajib yahayo salaat alxaaid ama iba salaat alxaaid oo kale waa cibaada dee arrinkani waa ku rugoobaya cibaadatun yajibu qada'uhaa low lam tufcal fayajib adauha oo wax kasta oo bal markaa waxay noqonaysaa qadihiisu waajib yahay adihiisu waajib ma noqdo bal maalan taasoo kale ciladii laba shay bay ka wada koobnayd jaanib ahaan baa la buriyey waa taa ay kasriga la idhaaho oo kasrigu kaasmu noqonayaayo macnaa waa khalal cilada ku sugan kuwa hore waxay ahayd cilada nafteeda khalalku kumuu sugnayn lahayn ee waxay ahayd waxa kala hadhayay iyadiyo xukumkii uun kol iyadoo iyadaa joogaysa xukumkii baa meesha ka maqnaanayay kolna iyadoo maqan baa xukumkii la helaya tanna iyada nafteedii ayaa qayb ahaan khalal ku imanaya ama xikmad ka hadhay ha noqoto ama iyadoo labadii jus ama ajsaadii ay kaba koonay mid ahdi haba bura uu buray haba noqotee bal markaa taas bay iyadu waxa weeye kasrigu ahaa saabiciyabaa inoo dambeeya markaas taasiciyo caashirkii caashirka wax sidaasa ma sii ahayna waa saabiciyo taasic baan arki doona markaa saabiciyo aaminiyo taasicba way inoo dambeeyaan ee kasrigu horta bal si guud si aan u yar suuraysano taas bay noqonaysaayo waa cilada nafteedii khaasatan ciladii murakabada ahayd oo ajsaadii ay ka koobnayd mid ahaan khalal ku yimaado inuu wasfi malqigay la caddeeyo ama inaan taahiir meeshii ku lahayn la caddeeyo hadhow markaas ay timaado ruuxii dee markaa deliishanayay inuu wax kusoo bedelo ama aanu kusoo bedelin kii uu kusoo bedelay hadduu u suubado inuu xukunkii taahiir ku leeyahay iyada markaa ma fasahadayso kasrigii uu ka jawaabay bay noqonaysaa haddii laakiin waxaan uu kusoo bedelay uu isaguna taahiir yeelan waayo hadal way jartay oo de waa waxaa la jebiyey ayay noqonaysaa markaa ujeeddadu lama deliishan kara weeye qiyaaskaasna halkaa qiyaasna kama imanayo laakiin hadduu wixii kusoo bedelay uu noqdo wasfi muathir fi lxukmi ah uu noqdo markaa kasrigii waa la buriyey waa laga jawaabay waana arrintiisna waa u qaa'im isaga daliilkiisna uu haystaa waayahay halkaasna bal in yar baan ku yar joogsan waa tacriifyadii